biyahan oo ka soo baxay tuulada baarey ayaa soo gaaray kanaalka calishoobare kuwaasi oo u soo jihaystay magaalada jowhar waxaana jira cabsi shacabka magaalada jowhar ay ka muujinayaan fatahaadaha webiga shabeelle xuseen deble oo ka mid ah goobjoogayaashii ku sugnaa goobta ayaa la hadlay idaacadda isnaay waxaan hadda aan kor joogaa kanaalkii weynaa ee calishoobare waxaan saaka aaday meeshaas indhaindhayn marka markaan tegayna waxaan la kulmay kanaalkii weynaayo oo waxaa loo jeexayo dhinaca koonfureed wallaahi dadka hadda degan dhinacyadan meesha hadda biyaha ay ku socdaan oo dhaygawaan tuulooyinkan hadda oo u dhadhow meelahan ayaa waxay sameeyeen afar tuulo waaye afarta tuulaan iskugu yimaadeen waxay ugu talagaleen inay biyaha iska celiyaano ee dhinacan magaalada soo jeexaan ma gaarin laakiin way ku dhawaayeen marka waxay ku fikireen intii ayaka biyoobi lahaayeen inay iska bixiyaan biyaha iska leexiyaan wallaahi biyo aad oo saa'id u wey badan waaye hadda waxa ee jeexan qaybta dhinaca koonfureed ee keliya buurka ahay qaybtaas way gooyeen biyihii kanaal ku socday oo kanaal kale oo waxaa ah xawaalad daacun ka imaanayay biyo kusoo shubay kaasi hadda socda laakiin dhinaca waqooyi hadday jeexmo ku hayaan kaasaana haddii la jeexo ay biyaha saa'id noqonayaan adiga caawa hadduu ilaahi yidhaa damasha damasha way basameey dhinacaas adiga habeen dambe waxay ka dambeeyeen magaalada halcelisa baa dowlahay guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan iyo mas-uuliyiin kale ayaa gaaray kanaalka calishoobare oo ah halka biyaha ay ka socdeen waxa uuna guddoomiyaha sheegay in ay xirantay wadada u dhexaysa jowhar iyo garoonka ayna wadaan dadaalo wax looga qabanayo fatahaadaha webiga shabeelle waxaad arkaysiin meeshaan inay tahay waddadii la mari jiro erboorka loo mari jiray maanta waxaa ka bilowday kala wareeg in waddadii doon la saaray ay joogtaa biyihiina waxay maaragtay aad u soo cuskadeen kanaalka calishoobaro ayagoo maaragtay dhinaca magaalada rabaan inay soo aadaan oo lagala dagaalamo wahay inay maarata magaalada xaggeeda u soo gudbaan biyaha marka waa musiibo aad iyo aad baa xaddeeda u weyn tahay waxaan rajaynaynaa inay maaragtay boqdaas ilaahay uu noo fududeeyo dadaal badan iyo sidii lagu xeli lahaa ayaa lagula jiraa shaqo badanna way ka socotaa laakiin waxaad mooddaa intay shaqada ka socotaba inay wax badan oo culeesa ama tuulooyinka ama magaalada xaggeeda inay maarata culeys badan ay biyahan ku yihiin wax aad arrin aad iyo aad u culus oo aad mooddo inay maaragtay xajmiga maaragtay maamulka gobol ama degmo ama xaatay statekaba ay maaragtay ka sii weynaarto magaaladii inay go'doomisay labada dhinac jidadka ay ka xirta ayay maaragtay halis ugu socotaa dhinaca kale guddoomiyaha gobolka ayaa shacabka ku nool jowhar iyo tuulooyinka hoos yimaada ugu baaqay in ay ka qayb qaataan gurmadka lagu xakameynayo fatahaadaha webiga shabeelle marka waxaan u sheegaynaa bulshada reer jowhar iyo dhammaan tuulooyinka dadka deganba in laysku fiirsada ma wax laysku fiirsada way ka wenyihiin biyahan waa musiibo oo maaragtay fatahaaddan marka ilaahay inuu maaragtay naga badbaadiyo ilaahayna noo fududeeyo sida looga guulaysanayo inaan ka wada shaqayno una wada gurmanno intaan maaragtay biyo tuulada ka leexiyo inta u leexiyo inta u leexiyo lagu hadli lahay inaan u wada gurmanno ama xoogga wada saarno isuguna wada tagno meesha ay biyaha ka soo baxeen si looga kaaftoomo ama looga helo markaas maaragtay biyahaasu inay maaragtay ay dhibaatadooda iyo xaaladooda ay naga xalisanto sanadkii laba kun saddex iyo tobankii sidan oo kale waxaa magaalada jowhar soo food saaray fatahaadaha webiga shabeelle oo kaga yimid tuulooyinka dhaca dhanka waqooyi bari ee jowhar balse shacabka magaalada ayaa u istaagay inay iska difaacaan biyahaasi